asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha xalqadeennii hore waxaan kaga soo hadalnay afar dabeecadood amaba afar dhaqan oo aynu ku tilmaamnay inay tahay dhaqamo amaba dabeecado aan fayoobayn oo badanka laga dhex arki karo xidhiidhada unhealthiga ah amaba xidhiidhada aan ahayn xidhiidho caafimaad qaba waxaynu ka soo hadalnay saameyntay dabeecaddaasi amaba dabeecadahaasi ay ku leedahay xidhiidhada siday u keento amaba ay ku kalifto inuu xidhiidhkaasi noqdo mid qofka caafimaadkiisa maskaxeed iyo jidheedba runtii waxyeela marka waxaan rabaa xalqadan inaan kaga hadlo oppositka amaba waxa ka soo horjeeda amaba waa maxay dabeecadaha ka soo horjeeda ee uu qofku isku dayi karo inuu barto amaba uu nolol maalmeedkiisa uu ku soo kordhiyo si markaa uu iskugu dayi karo amaba uu dhinaca u dhaqaaqi karo si uu dabeecadaha amaba xidhiidhkanuu ku jiro uu uga dhigi karo xidhiidh caafimaad qaba oo fayow dabeecaddii hore aynu soo qaadanay ee ugu horreysay ee ahayd dabeecadaha aan fayoobayn waxaa ka mid ahayd ama waxaa ugu horreysay dhaleecaynta dhaleecaynta waxaynu nidhi waxa weeyaan qaab uu qofku uu hadalkiisa amaba wax uu diidan yahay uu u soo gudbinayo laakiin haddaad ka fikirto waa maxay oppositka amaba waxaa ka soo horjeeda amaba dabeecadda ay tahay inuu qofku yeesho si markaa uu wakhti uu u gelin karo xidhiirka uu qofkan kale uu la leeyahay ugana dhigi karo amaba uu ugu dhaqaaqi karo amaba uu iskugu dayi karo inuu u barto dabeecadda ay tahay amaba ku keenaysa in xidhiirhkoodaas amaba isagii qofka u dhexeeya amaba isagii faamligiisaba inuu noqdo xidhiir caafimaad qaba waxweeyaan qofku inuu garan karo amaba uu isku dayo markasta uu wax ka cabanayo markastuu isku dayayo inuu wax sheegto in uu runtii si fudud uu hadalka uu ku bilaabo waa run oo wakhtiyada qaar marka uu qofku dareemayo culays marka uu dareemayo magaranaysaayey xanaaq amaba cadhag ku jirto amaba uu dareemada culus ee kala duwan uu runtii jidh ahaan iyo maskax ahaanba uu ku dhex jiro waxaa laga yaabaa inuu qofku aaminsan yahay amaba uu isleeyahay waxaa adkaanaysa inuu qofku hadalkiisa uu si dabacsan uu ku bilaabo amaba si fudud laakiin waxaad ogaataa laakiin waxaad ogaataa in tallaabada aad qaadid ood hadalkaaga sidaad ku bilaabaysid aad ka warqabtid qayb weyn ayay ka tahay jiritaanka iyo xidhiidhka faa'iidooyinka aad ka heli doontid marka maadaamayna niri xidhiidhadu waxay nahay qofba qofka kaluu wax ku soo kordhinayaa den markaa micnaheedu waxa weeyaan taas micnaheedu waxa weeyaan qofku markaa inuu u dadaalo runtii xidhiidh caafimaad qaba oo fayow layskama helo wakhti bay qaadataa tamar baa ku baxda qofka attention badan iyo foog fooganaan badan iyo fookas badan ayaa ka gelaysa marka waxaan jeclay markasta inuu dadku ogaadaan xidhiidhada fayow ee caafimaadka qaba ma aha xidhiidho runtii qofka iskaga yimaada ma aha xidhiidho uu qofku uu iska dhex galo wuxuu arkaya qofku inay tahay inuu dadaal bixiyo online marka lagu jiro ee social media la joogo badanka waxaa jirta inay jirto coats amaba hadallo ah xidhiidhka fiican amaba saxda ahi kaagama baahna efort badan laakiin runtii waa waxyaabaha mitska amaba waxyaabaha aan runta ahayn ayay ka mid tahay ee runtii dadka ku keenta in mararka qaar ay xidhiidho qaar u fiican ay ka tagaan waayo waxay aaminsan yihiin xidhiidhkuba hadduu effort iyo dadaal uu kaaga baahan yahay ma aha xidhiidh sax nolosha wax kasta ood u dadaasho ood wakhti geliso oo time iyo iyo tamar aad geliso ayaad midhahiisa helaysaa waxaanad u dadaalin oonad isku dayin inaad wax ka barato oonad wakhti gelin ma aha wax runtii si fudud kuugu imanaya marka maadaamuu relationshipska amaba xidhiidhadu yihiin xirfado laysku keenay oo tahay qofku inuu barto si uu xidhiidhadiisaasi ay u noqon karaan xidhiidho caafimaad qaba waxaad arkaysaa in runtii relationshipsku ay yihiinuun amaba ay la mid yihiin waxyaabaha kale nolosha aynu doonayno haddaad maanta doonayso inaad xirfad baratid ood ku shaqo tagtid intaad meel fadhiisatid ma odhanaysid waxaan rabaa uun xirfadda inaan samhaw inaan maskaxdayda ay soo gasho oo aan garanayo amaba in yaroo dadaalaan muujinaya maybe one hour baan gelinaya markaa waa inaan ku fiicnaado taas waxaad og tahay inayna meel kuu wadin soo maxaynu samaynaa mararka qaar waxaynu samaynaa inaynu koorasya qaadanno aynu raadinno cidda saxdaa ee inaga caawin karta inay xirfaddaa baranno haddii kalena wuxuu u galaa qofku meelo kooban amaba oo cilmigiisa amaba xirfadda uu raadinayo si kooban loogu baro dadka qaar waxay ku qaadataa sanado inay bartaan dadka qaar bilay ku qaadataa xirfadaha qaar inay bartaan marka mar kasta waxaa rabaa aad ka fikiraysid sideen wax uga bedeli karaa xidhiidhada noloshayda amaba dadka aan xidhiirka aan dadka kale la leeyahay amaba xidhiirkan anigu la- aan la leeyahay naftayda amaba xidhiirkan ilaahay la leeyahay waxaad ogaataa in runtii waxna si yaroo fudud ku iman inay kaaga baahan tahay cilmi kororsi inay tahay inaad raadsato cid waxaan hore u samaysay amaba taqaana amaba baratay amaba in badan kusoo dhex jirtay waana sida qofka dhegeysanaya podcastkan hadda xaaladuu ku jiro wuxuu raadsanayaa in uu cilmigii amaba waxyaabihii uu ka fahansanaa xidhiidhada uu wax ka bedelo oo uu raadsado cid cilmi u leh amaba uu og yahay in ay ka caawin karto marka taasina waan aad baan kuugu hambalyiinaya intaa ka sokow haddaan ku noqdo qodobkii ahaa inuu qofku hadalkiisa si dabacsan uu ku, ku bilaabo waxyaabaha ugu muhiimsanay tahay qofku inuu fahmo wax weeyaan in badanka markaad isku dayeyso inaad wax sheegatid amaba aad magaranaysa ay wax ka cabatid inaanad qofka hadalka amaba isaga toos u abaarin qofka markastoo isaga toos loo abaaro oo lagu idhaahdo waxaasaad qaladay wuxuu qofku automatically markiisa horeba difaac buu galaa marka horey noogu soo sheegnay qodobka qofku hadduu difaac galana waxaa adag runtii inaad dib uga soo celiso difaacaas oo waxay ku qaadanaysaa isagu waa inuu leeyahay awareness amaba ogaalkiisa uu sarreeyo amaba inta uu naftiisa ka garanayo ay tahay mid runtii em, sarreysa si uu dib uga soo noqon karo defensivenesska iyo difaaca uu galay badanka markaa qofku hadduuna garanaynba difaacaasu kusii soconaya conversationkan waxaa laga yaabaa inuu culayskii jiray uu sii kordhiyo uun- uuna waxba ka bedelin laakiin qofku markuu hadalka si dabacsan uu ku bilaabo uu weliba uu ka bilaabo isagu dareen ahaan wuxuu dareemayo ma aha qofkan adigaa waxaa igu sameeyey waa run qofkan dabeecaduu muujiyey ayaad tan ku dareentay laakiin waxaad ogaataa sidoo kale wax kastoo dadka kala sameeyaan qasab maaha in ay dareen ahaan inaga ina bedelaan haddayse laakiin ina bedelaanba waxaa muhiima in aynu focuska saarno inaga dareen ahaan siday waxaasi inoo saamaysay tusaale ahaan waxaa dhici kartaa in maalmahan mar aad isku daysay in qof aad asxaab tihiin amaba qof aad walaala tihiin aad waxyaabaha qaar kala hadashid in runtii qofku uu ku dhegaysanayo laakiin runtii aanu engagement badan amaba hadalku ku soo celinahayn amaba runtii hadalkan amaba waxan aad u sheeganayso su'aala kaa weydiinahayn adna runtii aad dareentay qofkan agtiisa in runtii amaba hadalkan aad u sheegayso inuuna qiimo kula fadhiyin amaba qofkani inuuna dankaa lahayn oo uuna ku dhegaysanayn ayaa dareentay marka waxaa laga yaabaa qof aan um, fahansanayn qaabka ay tahay inuu conversationka iyo wadahadalka uu u abaaro inuu ku idhaahdo maalmahan maxaa kaa qaldan Eh, mar kastoon kula hadlayo amaba moobilkaaga ku jeedaa amaba waxba ima sii weydiinaysid awal waxbaad iweydiin jirtay oo markaan wax kuusoo amaba wax kaala hadlayo waad i dhegeysan jirtay laakiin maalmahan ima dhegeysatide yacni maxaa dhacay marka qofka waxa laga yaabaa wuxuu ka imanaya markuu saa u hadlayo qaab cadhag ku jirto qaab uu diidsan yahay dareen ahaan amaba dareenkan culus uu dareemayo ayuu isleeyahay cabir laakiin qaabka uu cabiraya waa qalad qofku markuu saa idhaahdo qofkii kale markiiba difaac buu gelaya wuxuu odhanayaa waxaa dhici karta inuu qofkani idhaahdo aniga maad iga warhaysaa Eh, xaalad wax kale culays baan ku jiraa adigu mataadunbaad ka fikirtaa Eh, mataadunbaa kula weyn marka waxaad arkaysaa in labadii qof iyagoo isku dayaya in xidhiirkaas ay leeyihiin ay midba midka kale uu ka helo faa'iido oo lays- wax laysku soo kordhiyo ayaa haddana waxa la qaadayaa tallaabada la qaadayaa waxa weeyaan tallaabo runtii opposite-ka ah oo cagsiga ah oo runtii waxba us- ku soo kordhinayn xidhiirka qofna markaa qofka kale waxba ku soo kordhinayn culaysuun meeshii keenaysa amaba xidhiirka dhexdiisa keenaysa qaabka uu u dhigi karo qofku waxa weeyaan in uu idhaahdo maalmahan dhowr jeer oo kala duwan oon rabay inaan waxyaabaha qaar kaala hadlo oo aan runtii kaala hadlayay waxyaabo aad yacni agtayda u muhiim ah waxaan dareemay in runtii yacni ayna maskaxdaada soo jeedin waxaan dareemay in ma garanaysayay aanad um, maalmihii hore sidaan kaaga bartay aanad ii dhegaysanayn marka waxaan rabay inaan ku weydiiyo maxaa jira maxaa isbedelay qofkii marka qofku muxuu siinaya waxaad siinaysaa waxaad basically waxaad leedahay waxaan wad samaysay oo runtii iskuma dayeyno in aynu ka saarno dabeecadda iyo waxaan aynu arkayno ay dadka kale samaynayaan meesha kama saarayno laakiin waxaan isku dayeynaa inaynu si farsamaysan u samayno si qofkii maskixiyan ama aanad u luus garayn haddii qofkii markaad kula kacdidba amaba aad ku tiraahdo waxaan imaad samayn uu difaac gelayo dee waa in laga fikiro oo dadkan cilmigan bartay eh, relationshipska waxaanay inoo soo kor- inoo soo gudbinayaan amaba cilmigan aan anigu inoo idiin soo gudbinayo een bartay ma aha wax layska sameeyeyun waa wax lagu aagay research waa wax lagu aagay intaasoo sanno dad is, um, isla noolaa faamiliyo kala duwan asxaab kala duwan research lagu sameeyey oo la ogaaday xidhiirka marka dhinaca tallaabooyinka dhinaca loo qaado ayuu midho dhalkiisa amaba faa'iidadiisu badan tahay dhinacan kale marka loo kacana ma fiicna marka wax kasta waxyaabaha qaar waxaa laga yaabaa inaad yaraysatid laakiin runtii saamaynta maskaxiyan ku leedahay ayaa muhiima marka qofka markaan ku odhanayo focuskiiyo dhan waan ka keenay waxaan idhi aniga so aniga ayaa rabay inaan wax kaala hadlo adigaan kuula imid waayo sababtan kuula imid waxa weeyaan waxaa tahay qof aan ku kalsoonahay oon ogahay oon mar kaste afkaartiisa iyo meeluhu wax ka eego aan runtii ku qanco oon- oo magaranaysaay aadna iisoo caawisay maalmahan dambe laakiin waxaan yar dareemayaa in mar kastoon waxyaabahan kaala she- aan kaala sheekaysanayo ama mawduucyada qaar aan kaala hadlayo in mar berigii hore saad iigu soo jeedi jirtay aanad iigu soo jeedin marka maxaa jira marka qofkii ma lihid waxaan maxaad u samaynaysaa ma weydiinaysid sababtay tahay inuu waxaan u samaynayo adigoo dhaleecaynaya amaba criticise garaynaya laakiin qofkii waxaad siinaysaa sbaceka uu qofkii ku dareemayo agtiisa qiimahaad ka leedahay waayo taasaa ugu horeysa waa waxyaabaha ugu horeeya amaba ugu weyn ee xidhiidhada saameeya waxa weeyaan inuu qofkan qofkan kale uu u sheego in xidhiidhkan uu yahay xidhiidh uu qadarinayo xidhiidh agtiisa ku weyn ma aha uun wax uu ku danaysanayo oo uu qofkan kale uu yuus garaynayo qofka by the time aad u sheegto in afkaartiisa iyo siduu u fikiriyo habfikirkiisa iyo talooyinkiisa uu ahaa waxaad hore ugu meel martay amaba uu kaa caaw- caa- waxyaabo badan amaba caawimo badan aad ka heshay already maskaxiyan attentionkiisa waad haysataa sidoo kalena waxaad awood u leedahay in aad ka hadashid amaba in uu qofkani ku dhegaysan karo qofkii waxaad keentay maskaxiyan meel uu kugu dhegaysan karo waxaa laga yaabaa qofkaasi all of a sudden imku ku yidhaahdo okay sababta waxaan u dhacday waxa weeyaan hawl baa igu furnayd ma aha inaan anigu kugu samaynayo waxaan ogaan aan u samaynayo oonan ku dhegaysanayn laakiin waxaan ka- xaaladan kalaa jirta oo waxaa laga yaabaa adigu halkaad islahayd qofkan ma garanaysaaye dankaa ma laha amaba talow miyuu qofkani malaa dee xidhiirkani ma aha wuxuu rababa oo qofkan malaa waad qasbaysaa oo maskaxdaada waxyaaba badan ay ku soo dhacayeen waxaa dhici kartaba qofkan inuu xaalad kale ku jiro una laakiin kuuba sheeganba laakiin markaad qaabkaa loo dhigo em, mana ahana qaab aad qofka manipulate garaynaysid manipulation waxa weeyaan qofka markaad isku dayaysid in aad ah, ma garanaysaaye qaab isaga inaad maskaxdiisa bedeshidoo kale oo waxaa laga yaaba hadduu wax kuu sheego ood adigu ka dhigtid wuxuu sheegaya qalad oo kale qaab noocaasoo kalea laakiin markaad genuinely qofkan u sheegaysid um, waxyaabuhu ku fiican yahay ee la xidhiidha weliba arrinkan iminka taagan melihii dee samayso oo waxyaabo runtii aan jirin ma garanaysaaye dheh oo qofkan hadiiba haddii aanad hore talooyinkiisa ama waxyaabaha qaar aanu nolosha kugu soo kordhin qaab kalood u dhigi kartaa waxa weeyaan inaad ku tiraahdid oo kugu kalsoonahay waxaan ku kalsoonahay fikirkaaga dhinaca marka laga eego waxa- waxaan markaan arrinkan ila soo gudboonaaday ciddii maskaxdayda ku soo dhacday inaan la tashado adigay ahayd oo qasab maaha in mar kaste aad tiraahdid talooyinkaaga 100 waan ku kalsoonahay oo taasi waxaa dhici karta marka qaar inay been noqoto oo dee waxa laga yaabaa qofkan waad isku cusubtiin amaba dhowaan baad isbarateen but still haddana kalsooni baad aragtay inaad dhinaciisa amaba qofka dhinaceeda amaba aad ku qabtid amaba ma garanaysaayey ha noqdo qof aad wada shaqaysaan ha noqdo qof aad iminka isbarateen oo aad rabtid inaad nolol la qaybsatid amaba ha noqdo ah, qof aad is- ah, ma garanaysaayey family tihiin oo amaba ninkaaga amaba gabadhaada amaba ha noqdo familiga walaalada iyo aabbaha iyo hooyada ciday doonto ha noqoto asxaabtaada ciday doonto ha noqoto muhiimadda waxa weeyaanuun in runtii markaad approach garaynaysid markaad isku daysid waxyaabaha qaar inaad ka hadashid inaad meel soke oo positive ka istaagtid mana lihi dareemada uu ilaahay kugu abuuray ee culayska ah ee qofkani uu ku dareensiiyey meesha ka saar laakiin waxaan ku leeyahay uun si markaa adigana uu qofkani kuu dhegaysto adiguna markaa waxyaabihii aad rabtay sida ugu habboon aad usoo kord aad u soo gudbisid approachkan amaba dariiqani waa dariiqa ugu fiican markaa gentle startup baa la dhahdaa inuu qofku meel fudud uu wax ka bilaabo conversationku gadaal baa laga yaabaa in uu uu ka noqdo mid ma garanaysaaye aad dareemadaada kusii express garaysid oo insha allah qaybta waynoo sii gudbi doonaa laakiin bilowgu waa inuu noqdo mid runtii aad u fudud dabeecad labaad oo aan rabo inaan maanta xalqadeennan ku soo kordhiyo dabeecadda labaad waxa weeyaan qofku inuu noqdo kuwa inuu awood u yeesho inuu responsibilityga qaadi karo qaladaadkiisa micnaheedu waxa weeyaan qofku inuu qirto qaladku sameeyey ha yaraado amaba ha weynaado waxaa dhici karta in qofkan kale 90 percent kaa qaldan yahay ood adigu 10 percent qaldan tahay awood ma u leedahay in aad tobankaa aad percented qaldan tahay amaba 90 percentkaa aad qaldan tahay aad tiraahdo waan qaldanahay waxaan ku qaldanahay weliba maaha un waan qaldanahay waayo a lot of the time markuu amaba ay dadku isku dayaan inay qalad qirtaan waxay jecel yihiin inay dul maraan waayo taas waxay la xidhiidhaa een, qaabkii laynoo soo koriyey Eh, waxay la xidhiidhaa in mararka qaar qaladaadka aynu moodno inay tahay wax inaga dhinaceenna amaba inaga inaga qaldan inay tahay waxaynaan ahayn inaynu samayno oo marka horeba mistake iyo qaladaadka haddaa qofka uu mindsetkiisii amaba hab fikirkiisa la xidhiidha aanu fayoobeyn waxaa dhici karta in mar kastuu qalad isku arko inuu isku dayo in uu iska beri yeelo amaba uu isdifaaco marka in uu qofku idhaahdo waxaan qaldanahay oo weliba waxaan ku qaldanahay halkaas waa waxyaabaha runtii keenaya qofkan kale inuu awood u yeesho inuu isaguna sidoo kale sameeyo melihii markaa qof kastoo dabeecadan fiican u muujisaa isaguna hadhow wuu ku muujinayaa oo dadkii kale bili'aadanka ahaa gacan kuma hayno amaba ma a control garayn karno qaabkay uga fal celinayaan xaaladaha qaar markaynu galno laakiin waxaan leeyahay xidhiidhada dhexdooda waxaa muhiima qofku inuu u soo muuqdo amaba uu u dhaqmo sida saxda ah marka qofku muxuu awood u yeelanayaa wuxuu awood u yeelanayaa inuu helo dad markaa dabeecadaha uu leeyay maaj garaynaya dabeecadaha uu leeyahay yaguna sidoo kale leh qaar ka mida leh isku dayaya inay fiicnaysiiyaan dabeecadahooda taasina markaa waa waxa ka dhigta xidhiidhadu inay noqdaan xidhiidho fayow oo caafimaad qaba laakiin waxaa dhici karta in mararka qaar dabeecado fiicad- fiican oo aad leedahay dadka qaar ayna appreciate garayn amaba runtii ayna qadarinba in mar kasta oo aad adigu isku dayeyso in aad tiraahdo qaladkan halkan baan ka galay intan baan ku qaldanaa uu qofka kale markaa markiisa uu isku dayi kari waayo amaba uuna amaba uu idhaahdoba qalad maan samayn oy dadka qaar ku adag tahay taas marka mar kastood adigu dhinacaaga wanaajinayso dabeecadahaaga wanaajinayso ma aha in aad leedahay qasab weeyaan in dadka kalena dabeecadahoodu fiicnaadaan laakiin waxaad leedahay anigu shakhsiyan intan baan naftayda ka garanayaa qaabkan baan naftayda ula dhaqmaa qiyamkayga iyo valueskaygu waa kan ciddii aan maaj garaynayn amaba aan la sinnayn amaba isku dayayn inay ma garanaysaaye xidhiirkaa sida aan ugu dadaalayo amaba aan u raba inuu noqdo xidhiir fayow aan rabin dee waxa weeyaan dad aydaan nolosha isqaadi karin oy tahay markaa inaad dariiqa la kala maro marka mar kastoo dabeecadahan fiican yeelatid waxaad awood u yeelanaysaa in aad heli kartid amaba runtii ay kaa soo horbixi karaan dad dabeecadahan iyaguna leh amaba dabeecado fiican oo kale ku sifooba marka waxaa aad u muhiima qofku inuu isku dayo hadday macal kugu adag tahay inaad tidhaahdo waan qaldanahay adigu keligaa markaad naftaada la joogtid ee waxyaabaha qaar adiga keligaa ku khuseeyo aad qaladid waa inaad odhan kartid heblaayo amaba hebelow oo adigu intaad naftaad aad magaceeda ugu yeedhid aad tidhaahdid maanta waxaad ku qaldanayd waxaaye waxa waxaad ku qaldanayd inaad hadalkaa tidhaahdid waxaad ku qaldanayd inaad tallaabadaa qaadid adigoon ka fikirin amaba runtii isku dayen inaad baadhid amaba aad information heshid adigu markaa markaad practice garaysid oo naftaada sheegtid oo tirahdid waxaasaan ku qaldanay waxaad awood u yeelan kartaa in dadka dhexdoodana markaa aad tiraahdid waan qaldanahay amaba waxan baan ku qaldanahay qiratidna markaa meelaha short comingskaaga amaba qiratidna markaa meelaha ay tahay in aad wanaajiso oo aad isbeddel ku keento dabeecadda saddexaad waxa weeyaan qofku inuu awood u yeesho in dareemada culus ee uu dareemayo runtii uu u arko inay tahay mas-uuliyad isaga saaran in uu maareeyo maanta haddaad xanaaqdo qof kale inuu ku raali geliyo oo uu kuu yimaado oo uu dareemada aad dareemaysaa kaa kala khafiifaan maaha qofka kale mas-uuliyaddiisa adigaa ka mas-uula waxa amaba dareemada aad dareemayso amaba xaaladda aad ku jirto waxaa dhici karta in qof kale wax kugu sameeyey amaba dabeecad uu muujiyey ay dareenkan ku dareensiisay taas markaas waxaa kaaga gudboon inaad ka hadashid oo qofkii kale aad boundaries amaba xuduud kala yeelataan oy tahay inaad qofka la fadhiisatid ood ma garanaysaa ay wada hadal yeelatiin laakiin taa waxaa ka horeeya inaad ogaatid dadka kale kama mas-uul ahaa dareemadaa dareemayso waa waxyaabaha runtii aadka ugu adag qofku inuu aqbalo waayo waxaynu barannay amaba waxaynu ku soo kornay in marka laynaga amaba laynaga qaldan yahay amaba inagu qaldan nahay laakiin aynu dareen culus dareenno inaynu nidhaahno waxaasaa laygu sameeyey hebel hadalkaasuu igu yidhi hiblaayosan bay iigu tidhi culayskaasa halkaa igaga yimid waxaas oo markaa markasta aynu inagu iska dhigno dadka dhibanaha amaba victimka ah markaa runtii waxyaabaha ugu badan ee dadka ku adag inay bartaan amaba aqbalaan amaba ha fikirkooga bedelaan waxa weeyaan inay idhaahdaan anigaa ka mas-uula haddaan maanta cadho dareemayo anigaa ka mas-uula sidaa nafteyda u dejin lahaa aabbahaa kama mas-uul ahaa walaaladaa kama mas-uul ahaa hooyadaa kama mas-uul ahaa inaad dareemada aad dareemaysa lagu qaboojiyo oo lagu dejiyo hasbandkaaga sowjkaaga gabadhaada asxaabtaada cid ka mas-uul ahay ma jirto waxa keliya ka mas-uula ee dareemada uu dareemayo maareyn karaa wax isbedel ku keeni karaa waa adiga mar kasta ood qof kasta gacanta uga geliso in uu magaranaysaayay isbedelada uu dareemadaada ku keeni karo amaba aad siisid baawarka ah dadka kale way iga xanaajin karaan at the same time way iga farxin karaan oo dareemadaydu waxay ku xidhan yihiin kulba dadka kale dabeecadahoodu siday yihiin waa mar kasta oo runtii uu culays kugu iman karo mar kastood u nugushahay in isbedelada dhacaya ee nolosha nolol maalmeedkaaga ka mid ah ay noqdaan runtii kolba qaarsi kuu saameeya oo waxaa laga yaabaa hal minit amaba hal dhowr daqiiqana aad amaba gelinna aad faraxsan tahay gelinna aad faraxsan tahay gelinka kalena markaa aad murugo dareemayso marka mar kastood xanaaqdid mar kastood cadho dareentid mar kastood culays dareentid waxaa rabaa inaad naftaada u sheegtid anigaa ka mas-uula adigaa ka mas-uula inaad dareemadaada maaraysid kadib markaa ka hadashid dhaqamada kale ee uu qofka kale sameeyey siday kuu saameeyeen maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookka iyo instagram-ka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum